bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعd qala الmؤlf raximh اllah taعalى whuwa الxaafid iبn xaجar raximh اllah taعalى wالraabع الغarيb whuwa ma yتfrd briwaayath شhخص waaxid fي أyi mوضع waqaca atafarudu bihi min asanadi calaa maa sayuqsamu ilayhi algariibu اlmuطlaqu walgariibu اlnisbiyu ayb aaxaadkii aan ku dhex jirnay waxaan ka sheegnay aaxaadkii laba qeybood oo ah mashhuurkii iyo waxaan sheegnay casiiskii mashhuurkuna wuxuu ahaa kay yacnii ka wariyaan saddex iyo ka badan ay wariyaan dabaqo kasta ay saas tahay oo laba aynan warinaynin marnaba ee shuruudu tawaaturna laga waayey laba inuu uqeybsamaan sheegnay mashhuurka calaa hada alisilaax iyo mashhuur cala alalsina casiis ayaan kadib ka hadalnay waa laba kay wariyaan waayo dabaqadiisa ugu yar midkay laba tahay ayb kaasna marka waxaan dhahnay saxiixa shardi uma ahanoo saxiixu gariib waa iska noqon karaa xataa inay laba warisaa qasab ma aha halkan marka qeybkii ugu dambeeyo aaxaadka ayuu gelayaa waana qaraabada gariibka wuxuu yidhi waraabicu kan afaraad raabic markuu leeyahay mutawaatirkii waa tirina ogow waa almutawaatiru almashhuuru alcasiizu kii afaraad waa kan waraabicu kan afaraad algariibu ah wahuwa qariibkuna maa xadiid waaye yatafaradu biriwaayatihi riwaayadiisa ou la gooni noqday ou la gooni noqonayo shaksun waaxidun hal qof fii ayi mowdicin meel kasta oo waqaca tafarudu lakeli noqoshadu ay ka dhacdo bihi dhexdiisa ay ku dhacdo min asanadi oo sanadka ka mid ah calaa maa sayuqsamu sida loo qeybin doono ilayhi ay fiihi yacni gariibka dhexdiisa sida loo qeybin doono ayb algariibu lmulaqu gariibu lmuطlaq iyo walgariibu اnisbiyu yacni wahuwa taqsiimkaasuna algariibu lmuطlaqu waaye iyo walgariibu اnisbiyu marka khabar oo mubtadihiisu iska xadfan yahay ayb baxdiga marka qaraabada iyo mabxath alqaraaba ayuu u ajilay marka qeybta qeybinta iyo xaggeeda waraabicu kan afaraad buu yihi algariibu waayo gariibkiibau tacriifiyey wuxuu ku tacriifiyey waa xadiidka uu riwaayadiisu nin la gooni noqdo markaan leenahay nin baa la gooni noqonaya waxay tahay sanadkiisa dabaqaadka marka la fiiriyo hal dabaqo ayaa nin keliya uu yahay bis waxa kale shaqa kuma lihin masalan xadiidkan bukhaari baa wariyey lix sheekhu ka wariyey lixdooda waxay ka wariyeen hal sheekh bis halkaas sheekhna wuxuu ka maqlay toban saasuuna nebiga ku gaaray salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh hada alxadiid maxaa lagu magacaabayaa gariib lianna dabaqo ka mida sanadka ayaa nin keliya uu yahay oo nin labeeyo uusan jirin awalna horaan u sheegnay tasmiyadu waxay ku xihan tahay tirada yar ayay ku xirnaane wahuwa maa yatafaradu waa waxa uu la gooni gooni noqonayo biriwaayatihi riwaayadiisa shaksun waaxidun hal qof fii ayi mowdicin meel kasta oo waqaca ou dhaco atafarudu bihi la gooni noqoshada oo riwaayada uu la gooni noqonayo meel allaale meeshii o ay ku dhacdo mina sanadi sanadka xaal uu ka mid yahay calaa maa sayuqsamu sida la qeybin doono ilayhi ay fiihi fiihidaana marka waxau ka wadaa fii mabxathi alqaraabati calaa maa sayuqsamu sida lagu qeybin doono ilayhi ay fiihi fii mabxathi alqaraabati qaraabada mabxadkeeda lagu qeybin doono ayb algariibu wahuwa taqsiimkaasuna waxa uu yaha la qeybin doono algariibu اlmuطlaqu walgariibu اnisbiyu gariib mudlaqa iyo mid nisbi ayaa loo qeybin doonaa gariibka mudlaqaana waa midda aslu sanad markay gasho isaga hadda wuxuu ku yidhi gariib markaan leenahay tafarudku meesha uu ku dhacayo meesha u doono ha noqdo ama meesha saxaabiga ku dhow ha noqoto ama meesha hoose ha noqoto waxay doontaba ha ahaato ayb hadhow laakiin waa la kala qaybin doonaa meesha ay qaraabada ku dhacaysaa laga qaybinaa haddana qariibka waxaa loo qaybinayaa fardi mutlaq iyo fardi nisbi hadday saxaabiga agtiisa ku dhacdana fardi mutlaq baa la dhihi doonaa hadday meel kale ku dhacdana fardi nisbi ah baa la dhihi doonaa ayb fardiga nisbiga laftiisa wuxuu noqon doonaa mararka qaar hada xadiidun fardun binisbati lilhiqaat binisbati lilbuldaan isaga haddana qaybo usii kala bixbixi doono meeshaan marka wuxuu ku baray keliya gariibka tacriifkiisa qaraabada iyo tafarudku meeshay doontaba ha ku dhacdee qariib ayaa un la dhahaa magacaas guud waa ka dhexeeyaa marka aad rabto inaad sii kala ogaatana oo qariibku inta nooco uu u kala baxana meesha ay qaraabadu ku dhacaysay hadhow ku xirnaan doontaa wa kulluhaa dhammaanteed ayil aqsaamu qeybaha alarbacatu afarta ah almadkuuratu ee lasoo sheegay siwal awali kan hore marka laga reebo wahuwa almutawaatiru waaye midkaa hore kaama hore marka laga reeba aaxaadun aaxaad weeyaan kulli wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa likullin mid kastoo minhaa ka mida kan khabaru lwaaxidi ayaa la dhahayaa waxaan ku leeyahy marka afartii qaybood oon sheegay ta hore marka laga reebay inta kale aaxaad baa la yidhaahdaa waxaa kaloo lagu magacaabaa khabarulwaaxidna waa la dhahaa khabarulwaaxid marka haddaad maqasho khabarulwaaxid iyo aaxaad haddii aada maqasho waa isku mid saa ogo walidaalika markay ku leeyihiin mas'alatu khabarilwaaxid ama xadiidkan waxaa kusoo arooray xadiid masaladan waxaa kusoo arooray xadiid oo khabarulwaaxid ah khabarulwaaxid marka lagama wado hal ninaa wariyey ha u qaadanin dadka qaar hal nin inuu wariyey u qaadanayaan saa maaha khabarulwaaxid waa ka ballaaran yahay inuu hal nin wariyo markuu hal nin wariyo nooc ka mida oo qariib layraa wa hadday laba weriso ma ka baxaa khabarulwaaxidnimada maya oo casiisku waa khabarulwaaxid mashhuurku waa khabarulwaaxid sideedaba marka khabarulwaaxid lagu yiraa ha u qaadanin hal ninaa wariyey ayb dadka qaar sidaa dhahayaad maqlaysaa waa xadiidka uu nin wariyo nin xadiidka uu wariyaa qariibaa la yidhaahdaa khabarulwaaxidna waa ka caamsan yahay acamu min hada oo casiiskii baa gelaya mashhuurkii baa gelaya wahaakada waayahay waa khabar markaa mabaaxifta badanaa dee muxuu faa'iideeyaa iyo mabaaxif usuulku leeyahay mararka qaar waxay leeyihiin khabarulwaaxidku adiladiisa ama quwadiisu maxay la eg tahay iyay ka hadlayaan culimada madaahibta waa ku kala wax duduwan yihiin ayb shaafici oo kale isaga wuxuu qabaa khabarulwaaxidku marba hadduu ansaxo wax aan xadiid kale ahayn oo lagu caaridi kara male laakiin haddii lagu madaahibta kale qaarkood waj istid adilada marka laga hadlayo adilada oo mukhtalafka ah waxaa ka mida khabarulwaaxidkii iyo hadday iscaaridaan camalu ahlilmadiina oo kale maalikiyadu camalu ahlilmadiina ay xoojinayaan ay rajaxayaan xanafiyadoo kale waxay leeyihiin khabarulwaaxidku hadday ka hor timaado shay oo hadduu ku saabsan yahay wax oo mimaa tacumu bihi lbalwa khabarulwaaxidkii waa laga tegayaa sida kale yay qabsanayaan aduu waxyaabo fara badanoy uga hor imaadaan baa jiro waxayna ka fiirinayaan dacfi ayaa ku jira ixtijaajkiisa hadda taa usuula iskale baabkeed meeshaan ma aha wa khabaru lwaaxidi fi lugati xagga luqada maa yarwiihi shaksun waaxidun waay xagga luqada waa waxa uu shaksi keligii wariyo waay wa fi listilaaxi laakiin istilaaxu maa lam yujam maa lam yajmac waa waxa aan urursanin shuruudalmutawaatiri mutawaatirka shuruudiisa waxaan ururinin shaygu haddii shuruudu tawaatir tawaatur ounan urursanin baa waxaa la yidhaha khabarulwaaxid midda istilaaxana ana u sheegayna wa fiiha ay fi laaxaadi aaxaadka dhexdiisa waxaa ku jiro almaqbuulu mid la aqbalo wa huwa maqbuulku maa xadiid waaye yajibu alcamalu bihi in lagu camal falaa ay waajibayso cinda aljumhuuri culimada badankood agtooda ayb ibnu cabdilbar wuxuu yihi muqadamada tamhiidka wahuwa qowlu ljamaaca waa ahlu sunnada qowlka ay qabaan waaye in xadiidka aaxaadka hadduu ansaxo maqbuul yahay in lagu camal falo oo aan la kala saarin caqiido iyo xalaal iyo xaaraam iyo tarkiib iyo tarhiib midna aan loo kala saarin marba hadduu xadiidku saxiix yahay oo xadiidka isagoo marba hadduu ansaxo caqiido waa loo sifaad allah loo deliishan karaa xalaal iyo xaaraam baa loo deliishan karaa wahaakada wa fiiha ay fi laaxaadi aaxaadka dhexdiisa waxaa ah almaqbuulu ku la aqbalay wa huwa maqbuulku maa xadiid waaye yajibu lcamalu bihi camalfalkiisu oo waajibayo in lagu camalfalo cinda aljumhuur agtooda jumhuuru ahlilcilmi agtooda dadka diidanna waa dawaa'if un ahlubidca ah sida ibnu cabdilbar uu taxqiijiyey in lagu camal falaa waajiba marka la leeyahy waa haddaan la caaridan waay haddii laakiin xadiid kale ka hor imaado baabu tarjiix dartiis waa looga tegi karaa ogow wouna keeni doonaa taas ayb amaba xadiidkii waa maqbuul waa ansaxay laakiin waa mansuuq kownuhu mansuuq uu yahay waa looga tegi karaa taas wax kale waay oo daliil kale ayaa looga tegaye kownuhu khabarul waaxid uu yahay ma looga tegaayo kownuhu khabara waaxidin ma looga tegaayo wa fiiha waxaa ka mida dhexdiisa waxaa ku dhex jiro almarduudu aaxaadkii marduud baa ka mida mid la radiyey wa huwa marduudku aladii kii waayo lam yatarajax aynan raajix noqonin sidqu lmukhbiri bihi midka ku waramaya runtiisa khabar awalba waxaa la dhihi jiray soo maaha maxtamala sidqa walkadib wixii run iyo been ixtimaali karo marka aan khabar ahaan u fiirinayna way annagoon qaa'ilka fiirinaynin leanna qaa'ilku rasuulka iyo ilaahay oo kale khabarkooda waa run unkaas laakiin wixii de aan shaarica ahayn qof marka uu war sheego warkiisu wuxuu ixtimaalayaa run iyo been beentuna mararka qaar inuunan u qasdin baa dhici karta oo bimacna alkhata ay iska tahay haddii marka jaanibkii runta inuu run sheegayo jaanibkii ahaa ile laba ixtimaal ixtimaal marka lagu yiraa runna waa sheegi karaa beenna waa sheegi karaa jaanibkii runta haddaynan raajax noqonin khabarkaas waa marduud waa la iska radina wa fiiha wa fi laaxaadi aaxaadka dhexdiisa almarduudu mid la radiyey oo la celiyey ayaa sababka lagu radin doonana wuxuu ku dhihi doonaa imaa lisaqdin aw dacnin meelka gadaal ku keeni doona wahuwa marduudkuna aladii kii waayo lam yatarajax aynan raajix noqonin sidqu lmukhbiri bihi midka ku waramay khabarkaa ka ku waramay runtiisu aynan raajix noqonin ama beentiibaa badan ama labadoodu waa isla egyihiin ayb sababtu waa maxay marka aaxaadku maqbuul iyo marduud looga dhex helay litawaqufi listidlaali in la deliishadaa ku xirnaan ay ku xiran tahay ama ay ku taagan tahay bihaa aaxaad la deliishado cala albaxhi baarbaarid can axwaali ruwaatihaa ruwaati laaxaadi aaxaadka dadka warinayo axwaashooda in la baaro ku xirnaan in aaxaadkii la deliishado ku xirnaan ay ku xiran tahay in dadka warinayaa la baaro axwaashooda duuna alawali kan hore ka sokay kan hore maya mutawaatirka dadka warinaya isaga lama baari karaba tiradayba ka bateenba oo isaga la baxdin maayo mutawaatirka dadkiisa laakiin aaxaadka sideedaba in la deliishado wuxuu ku xiran yahay ragga warinaya in layska baaro mar haddii ragga warinaya la baarana maxaa soo baxaayo nin inuu noqdo nin kadaaba mid wuxuu noqon karaa yacni qof saduuq ah mid wuxuu noqon karaa xifdigiisa sayi-ulxifdi mid wuxuu noqon karaa mid dabdigiisu fiican yahay maadaama baxdi marka la galo labaduba ay soo bixi karto maqbuulka iyo marduudku meeshaasay ka imaanayaan marka wa fiiha wa fi laaxaadi almarduudu baa ka mida ayaa ku dhex jiro ku xadiid la radiyo oon la aqbalaynin wa huwa aladii waa kan lam yatarajax awnan raajix noqonin sidqu lmukhbiri bihi kan ku waramay runtiisa sababta marka aaxaadku wa fiiha almaqbuulu walmarduudu loo yirina waa maxay litawaqufi listidlaali in la deliishado ku taagnaansho uu ku taagan yahay bihaa bil aaxaadi la deliishado calalbaxdi bay ku dul taagan tahay in la baaro can axwaali ruwaatihaa aaxaadka ruwaadda warinaysa axwaashooda la baaro duuna alawali kan horese maya wahuwa almutawaatiru fakulluhu mutawaatirka dhammaantii maqbuulun waa maqbuul sababtu waa maxay liifaadatihi faa'iideyntiisa uu faa'iideynayo alqaطca go-nan oo la gooyo bisidqi mukhbirihi midka ku warramay runtiisa in la qaطciyo oo la jasmiyo ayuu faa'iideynayay bikhilaafi gayrihi mutawaatirka kayrkiisa waa khilaafsan tahay sidaas ayb bikhilaafi gayrihi kayrkii iyadoo ay khilaafsan tahay min akhbaari ilaaxaadi aaxaadka akhbaartiisana ah meeshan marka iyadana faka fakulluhu maqbuulun markaan mutawaatirka baxdigiisa ku jirnay waxaan ka hadalnay mutawaatirku wuxuu faa'iideynayaa baan dhahnay cilmi yaqiini ah qofkii maqlo mutawaatir khabar mutawaatira yaqiin adnaa taradud ounan ku jirin ayuu ku ogaanayaa shaygaas ee haddii yaqiin la faa'iideystay haddana in la yidhaahdo marduud baa ku jiro xaggee ka imaanaya marka meel ka imaan maysa saa darteed mutawaatirku wax la radinayaa maba yeelan karaba sababtoo ah mar horowba yaqiin bauba faa'iideeyey shay haddana yaqiin faa'iideeyey haddana waa marduud in la yidhaha suuragal ma noqon karto adiga hadda maalan magaalo baqdaad la yidhaha inay jirto aad maqashay weligaa ma arkin si tawaaturaad u maqashay waa aqbashay waana aamintay adnaa shakin iyadoon kugu jirin haddana suuragal ma noqon kartaa in la yidhaha bal horta in baqdaad jirta hala baaro suurtagal ma noqon karta laakiin aaxaadku isagu awalba maqbuul iyo marduud wuxuu u yeeshay baxdi iyo wax baarbaarid baa loo baahanya leanna cilmi yaqiini a aaxaadku ma faa'iidey jirin oo haddii nin aada maanta ku ogeyd asoo shaqadiisa iska fadhiyo oo shaqaysanayo yaa nin kuu yimid markaasuu ku yidhi war ninkii hebel ahay waa dhintay hal nin baana kuu sheegay bis waxaad isdhihi kartaa war ninkii niyo hala soo hubiyo armaa uun xoogaa si kale oo u suuxay oo uunan dhimanin ninkaas gefsan yahay waa suuragal ninkaa marka warkiisu qadci iyo yaqiin kuuma faa'iideynin taradud aan lahayn maadaama sidaa xaalkiisu aaxaadku ou yahay ee wax maqbuulana waa laga heli karaa marduudna waa laga heli karaa oo waa la dhihi karaa warniyo adaa ismoodsiisay waxaase wax jira maahano ninkii waa nool yahay waa lasoo arkay waa la dhihi karaa ayb waayahay meeshaas marka iyada sidaas u jeedaa laakiin laakiinse inamaa wajaba alcamalu bilmaqbuuli minhaa mas'alo kalau galaya hadda wuxuu ku leeyahay aaxaadka marduudkiisii waa la gartay maqbuulkii in lagu camal falo ayaa waajib ah baa la yidhi ayb laakiin wuxuu yidhi inamaa wajaba waxaa waajibay alcamalu bilmaqbuuli maqbuulkii in lagu camal falo minhaa min alaaxaadi aaxaadka xaal uu ka mid yahay liannahaa sababtu waxay tahay iyadu imaa an yuujada in la helo fiihaa fii rijaaliha aaxaadka raggiisa warinaya in laga helo dhexdooda aslu sifati alqabuul aqbalitaanka sifadeedii tilmaanta asal ahaanteedii in laga helo waana maxay kaas wahuwa hubuutu sidqi naaqili midka xadiidka ama khabarka soo naqlinayo runtiisu inay sugnaatay ow amase aslu sifati raddi sifadii ninkan lagu radin lahaabaa sugnaatay wahuwa sifatu raddina waxay tahay hubuutu kadibi naaqili ninka khabarka soo naqlinaya beentiisu sugnaanshadeeda ow laa amase maya hadda uga wada markaa yacni saddex qe waxbuu kuu sheegay hadda saddex taqsiim wuxuu ku leeyahay sababta in maqbuulkaa lagu camal falayaa loo yidhi waxay tahay saddex ixtimaal inay jirto oo raggan xadiidkan khabarkan aaxaadka soo warinayo imaa naaqilku in sifaadkii lagu aqbali lahaa in laga helo sifaadkaasuna waxay tahay sidqu naaqili iyo wadabdu sidqi iyo dabdi in laga helo labadaas amase ninkan waxaa lagu arkay sifatu raddi baa ku ayaa lagu hubsaday oo waa maxay been ama su-ul xifdi amase inaan xagga sifatulqabuulna laguma hubsanin sifatu raddina laguma hubsanin lama oga ninkaani ninkii warkiisa la aqbali lahaa inuu yahay iyo inuunan ahayn lama oga saddexdaa ixtimaal baa meesha ku jirto falawalu kan hore kan hore marka waa keena waa midka uu yidhi imaa an yuujada fiiha aslu sifati اlqabuul in laga helay falawalu kan hore yaqlibu cala adanni malada korkeeda waxaa ku qaalib noqonayo hubuutu sidqi اlkhabari warka uu sheegayo runnimadiisu sugnaanshihiisa lihubuuti sidqi naaqilihi sababtuna waxay tahay kii soo naqliyey runtiisa sugnaanshada ay sugnaatay darteed fa yu'khadu bihi kaas waa la qaadanayaa waxbaana lagu dhisayaa wathaanii midka labaad thaaniguna waa kee sifatu raddi baa ku sugnaatay yaqlibu cala adanni malada korkeeda waxaa ku qaalib noqonayo kadibulkhabari warka uu sheegay beentiisa lihubuuti kadibi naaqilihi midka soo naqliyey beentiisa yacni been sheegiddiisa inay sugnaatay darteed fa yutraxu kaana waa la yska tuurayaa wathaalitdu midka saddexaad in wujidad haddii la helo thaalidku marka waa kee waa midka aan loo haynin labada midna in wujidad haddii la helay qariinatun qariino qariinada oo tulxiquhu isaga haleeshiinayso biaxadilqismayni labada qayb midkood haleeshiinayso qeybta macnaha ninkii aslu sifati alqabuul iyo aslu sifati raddi labadaa qeyb qariino ku daraysa haddii la helo iltixaqa waa iska haleelayaa ninkaasi haddii marka qaraa-in inta la fiiriyo inuu been xaggeed u badan yahay la arko kuwaasaa lagu daraya haddii kalena oo la arko ninkan inuu sidqiga iyo qaraa-in u dhaweyneysana sa kuwaas baa lagu darayaa wa ilaa haddii la waayana fa yutawaqafu fiihi waa laga istaagayaa waana midka hadhow majhuulka la dhihi doono jahaalada iyo asbaabaheeda iyo waxyaabahaas waidaa tuwaqifa haddii laga istaago can ilcamali bihi in lagu camal falo saara kalmarduudi marka haddiiba laga istaago in lagu camal falaa laga joogsado saara wuxuu ahaaday kalmarduudi mid layska radiyey oo kale unbuu la mid noqonaa soo maaha marba haddii la yidhi ma ku dhacdid inaad ku camal fasho waa adoo radiyey unbay la mid noqone waayahay marka maqbuulkii sidaasaa lagu doortay kuwa kalena ay marduud ku noqdeen waqad yaqacu fiihaa waqad yaqacu inuu dhaco ayaa la arkaa fiiha ay fii akhbaari laaxaadi akhbaarta aaxaadka dhexdeeda almunqasimati ee laqay la qeybiyey ya halaa lihubuuti sifati raddi ninkaa khabarkiisa yacni looma radinin laa lihubuuti sifati raddi radinta iyo in la radiyo sifadeedu inay sugnaatay oo ninkan ku sugnaatay darteed looma radinin bal ee likownihi ahaanshihiisa lam tuujad fiihi inaan laga helin dhexdiisa sifatun sifo sifada oo tuujibu lqabuula aqbalitaan waajibinayso inaan laga helin darteed ayaa ninkan khabarkiisa loo radiyey ee hadda sifatu raddi baa ku sugnaatay loogama tegin waxaa looga tegay sifati lqabuul baan laga haynin ninkan baxigan isaga baxi muhiima waayo nacam baxi muhiima wuxuu ku yahay hadday laba nin mas'alo ku doodo ee ninna uu yidhaha xadiidkan waa daciif ninna uu yidhaahdo xadiidkan waa xasan ama saxiix yaa laga rabaa in marka deliil yaa laga rabaa daliilka waxaa laga raboonayaa qofka dhahaya xadiidkan waa saxiix ama waa xasan kaas haddii ayaa laga ayaa laga rabayaa sababtu waxay tahay ninkan baa waxaa la leeyahy war adiga wixii aada xadiidkan ku aqbashay bal noo sheeg sifatulqabuul hadday ruwaadan leeyihiinna keen haddii aan la ogeynna de waa laga istaagaa kalmarduudi buu la mid noqonaya ninkan marka dhahayo xadiidkan waa daciif maxaad ku daciifisay isaga la dhihi maayee kan xasaninaya maxaad ku xasanisay la leeyahay lianna asal waxaa ah xadiid inuu jirinba ninkii marka waa jiraa dhahayo oo xugun u keensanayo ee isagaa laga rabaa inuu marka la imaado aadna wuxuu ugu faahfaahiyey ibnu xajar annukat calaa kitaab ibni salaaxa marka dad waxaad arkaya marka farta uun isku taagtaagayo oo xadiid bay isku haystaan xadiidkan waa saxiix waa daciif nin walba adiga keen adiga keen adiga keen yani yaa laga rabaa in la fahmo waayo waxaa laga rabaa ninkan dhahayo xadiidkan waa jiraa leanna isagiibaa xugun ou rabaa inuu keeno shareecada dhexdeeda dhex keeno asalna waa inuusan xukunkaas jirin ilaa daliil in loo keeno daliilka adiga sug marka waa yahay ayb waqad yaqacu inuu ku dhaca la arkaa fiiha ay fii akhbaari laxaadi axaadka akhbaarteeda almunqasimati ee u qeybsantay ilaa mashhuurin wacasiizin waqariibin u qeybsantay maa inuu ku dhacaa la arkaa dhexdeeda yufiidu faa'iideynayo alcilma annadariya cilmi loo nisbeeyo nadar iyo istidlaal bilqaraa'ini maca alqaraa'inina lala qabo qaraa-in cala almukhtaari sida la doortay khilaafan mukhaalifiina xaal aan khilaafayno liman abaa dalika qoladii diiday arrintaas halkanna masalow rabaa inuu ka bilaabo mutawaatir garanay cilmi waa faa'iideeyaa daruuri yaqiini ah aaxaadkani muxuu faa'iideyn karaa wuxuu leeyahay aaxaadku haddii qaraa-in ay la jirto cilmi waa faa'iideynayaa laakiin cilmigiisu waa nadari ninkii ahliya linadar walistidlaal walbaxhi leh ayaa cilmi kama dambays oo u faa'iideynaya ayb waana soo sheegay masaladan ayb waalkhilaafu khilaafka fi taxqiiqi marka aan markaa taxqiiq iyo yacnii dhexdiis aan ku yacnii fi taxqiiqi taxqiiqa dhexdiisa lafdiyun waa lafdi waalkhilaafu lafdiyun khilaafku waa lafdi fi taxqiiqi marka aan cinda taxqiiq yani cinda taxqiiq marka yacnii taxqiiqa agtiisa wax la baaro oo la xaqiijiyo khilaafka xadiidka aaxaadka idaxtafa ida xtufa bilqaraa'ini haddii lagu qaraa-in ay dhinacyada ka galaan hal yufiidu alcilma am laa yufiidu waa khilaaf lafdi ah buu ku yidhi lafdi macnaha wuxuu ka wadaa macnawi ma ah yani khilaafku waxaa weeyaan hal meel unbaa warku isugu biyo shubmayaa ee warkooda unbaa iskhilaafsane xagga macnaha iskuma khilaafsanaa laga wadaa lianna man jawaza qofkii baneeyey iطlaaqa alcilmi cilmi iطlaaqiisa oo ninkii yidhi xadiidka aaxaadka yufiidu lcilma xadiidka aaxaadkae qaraa-inta wato yufiidu lcilma ninkii iska idlaaqay cilmi qayadahu wuxuu ku qeydayaa bikownihi nadariyan inuu yahay cilmigaasi nadari buu u jeedaa ninkaas wa huwa cilmiga nadarigana waa alxaasilu midka xasilo can ilistidlaali istidlaal iyo baxdi xaggii ka xasilo waman abaa ninkii diiday alilaaqa sida imaamu nawowi oo kale maba faa-iideynayo cilmi yirina hasa lafda alcilmi waxaan ujeedaa yacnii qolada marka masaladan isku hayso khasa lafda alcilmi cilmiga lafdigiisa wuxuu ku gaar yeelay bilmutawaatiri ereygan lafdigan cilmiga wuxuu ku khaas yeelay mutawaatir ayb ninkii marka diiday oo aaxaad maba faa-iideynayo cilmi yidhi cilmiga ayuu wuxuu ka wadaa kan daruuriga ee mutawaatirka gaarka ku ahaa wamaa cadaahu wixii ka soo haray cindahu isaga agtiisa kulluhu dhammaantii danniyun waa mid danni markaa keenayo laakinahu laa yanfi isagu ma diidayo ana ma xtafa bilqaraa'ini wixii qaraa-in yacnii dhinacyada dhinacyada iska geliyey arjaxu inuu ka raajaxnimo badan yahay mimaa khalaa canhaa wixii qaraa-intaasi ka marnaaday ayb wuxuu leeyahay marka khilaafka waa iska lafdi ninkii yidhi axaad cilmi buu faa-iideynayaa maca alqaraa-ini ku faa-iideynayaa cilmigu nadari buu ka wadaa ee kii daruuriga yaqiiniga uma jeedo ninkii sida imaamu nawowi oo kale yidhi maya ma faa-iideynaye danni buu kulligiis faa-iideynayaana wuxuu u jeedaa lafdigan cilmiga cilmi daruuri ah baa laga wadaa daruurina hadda mutawaatir baa faa-iideeyey cilmigiibuu daruuri ka wadaa ama yaqiini uu ka wadaa kaana mutawaatirka iskale wixii ka soo haray aniga lafdi cilmi u isticmaali maayuu leeyahay danni buu faa-iideynayaa laakiin waa ogolahay xadiidkan qaraa-inta wato iyo kaan qaraa-inta wadanin ee aaxaadku inay kala raajaxsan yihiin waa ogolahay buu kuleeyahay oo maalan alimaamu nawowi oo kale xadiidka muttafaqun calayhiga ah iyo saxiixa ibnu maajaha ku jiro keligii oo wariyey waa isku mid maku dhahaya dabcan oo wuxuu ku leeyahay midka muttafaqun calayhiga xoog badan waa ogol yahay taas idan khilaafkii marka wuxuu kusoo wareegayaa waa iska lafdi waalkhabaru khabarka almuxtafu bilqaraa-ini qaraa-in lagu hareereeyey anwaacun waa noocyo minhaa waxaa ka mida qaraa-intu maa akhrajahu shaykhaani bukhaari iyo muslim waxay soo saareen fii saxiixayhimaa ay kusoo saareen mimaa lam yabluq aan gaarin midkaan gaarinna ah xadda almutawaatiri mutawaatir xadkiisana aan gaarin fa inahu isaga uxtufat bihi qaraa-inu ayaa lagu hareereeyey ayb qaraa-in baa kaa lagu hareereeyey xadiidka muttafaqun calayhiga ah minhaa qaraa-intaa waxaa ka mida jalaalatuhumaa weynaantooda fii hada shani ay ku wen yihiin bukhaari iyo muslim wa taqadumuhumaa ku horumarka ay ku horumareen fii tamyiizi saxiixi saxiixa soocidda soo soocitaankiisa calaa gayrihimaa gayrkood ay uga hormareen wa talaqi lculamaa'i culimada oo kula kulantay kitaabayhimaa labadooda kitaab bilqabuuli aqbalitaan wahaada talaqii talaqigan iyo qaadashadan ay ku qaateen yacnii aqbalitaan waxa saxiixeynka ay wariyaan la aqbalay waxdahu keligiis aqwaa waa ka waa ka xoog badan yahay fii ifaadati alcilmi cilmiga faa'iideyntiisa dhexdeeda waa uga xoog badan yahay min mujaradi kahrati duruqi duruq badnaanteed oo keliya alqaasirati ee ka gaabatay can tawaaturi ilaa ana haadaa kanse mukhtasun wuxuu gaar ku yahay bimaa lam yanqudhu waxa uunan naqdinin axadun axad uusan naqdinin min alxufaadi ka mid ah oo mima fi lkitaabeyni labada kitaab waxa ku sugan ah iyo wa bimaa shay lam yaqac uunan ku dhicin altajaadubu iskhilaaf beyna madluuleyhi labadiisa labade labadiisa madluul khilaaf uunan ku dhicin mimaana ah waqaca ku dhacay fi lkitaabeyni labada kitaab ku dhacay xaysu meel laa tarjiixa rajixitaan ounan ahaanin listixaalati sababtana waa maxay kaas aan loo dhehaynin qaraa-in buu wataa listixaalati an yufiida inuu faa-iideeyo mustaxiil inay noqotay darteed almutanaaqidaani labada iska hor imaanayo inay labaduba faa-iideeyaan alcilma cilmi bisidqihimaa la ogaado min gayri tarjiixin tarjiix la-aan liaxadihimaa la rajaxo cala alaakhari laga rajaxo wamaa cadaa dalika intaa wixii kasoo haro falijmaacu ijmaacu xaasilun mid xasilaya waay calaa tasliimi sixatihi sixadiisa in la sallimo meeshan hadda marka durar fara badanuu dhexgeliyey ibnu xajar wuxuu leeyahay qaraa-inta aan sheegaynay aaxaadku hadday la xidhiirsato qaraa-inta hadday aaxaadka la xidhiirsanto cilmi nadari ah uu ku faa-iideynayo aaxaadku waa badan tahay minhaa waxaa ka mida maa akhrajahu shaykhaan bukhaariiyo muslim xadiidka ay labadu isla soo saaraan maxaan marka uleen marka xadiidka ay bukhaari iyo muslim saxiixooda kusoo saaraan oo aan mutawaatir ka gaarin isagu laftiisa marka qaraa-in buu wataayoo looga hormariyey waxa kale xadiidka mutafaqun calayhiga laftiisa ah axaadiidta kale in mudnaan laga siiyo qaraa-in baa keentay iskama imaanin qaraa-intaa marka waxaa ka mida kow bukhaari iyo muslim weynaantooda labo xagga saxiixa soocitaankiisa iyo cilalka dadka kale way uga horeeyaan ayb midda ugu sii weynsa waxay tahay labadan kitaab xadiidka ku jiro oo bukhaari iyo muslim xadiidka ay isla wariyeen fii saxiixahiman ay kusoo saareen culimada islaamka ayaa waxay kula kulantay aqbalitaan culimada islaamka way aqbaleen axaadiidta bukhaari iyo muslim ku sugan oo ay wariyeen way waxay ku qaateen qabuul iyo aqbalitaan qabuulkaas keliya oy culimada ku ijmaaceen ayaa wuxuu ka xoog badan yahay duruuq badan inuu ku yimaado xadiid duruq badan ku yimid oon mutawaatir noqoninee mashhuur iska ah waxaa ka xoog badan qariinadan leanna culamaa lmuslimiin ijmaacoodu quwo xoog badan uu leeyahay intaa markuu ku yidhi xadiidka muttafaqun calayhiga qariinadaa xooggan buu wataa saas buu cilmi nadari ah ku faa-iideynaa marka kadib uu mas'alo kale marka kusii luga fidsadayoo waxay tahay calaaqana baabkabaa la leh oo wuxuu yahay labadan kitaab bukhaari iyo muslim xadiid kasta oo ku jiro miyaa la leeyahay qaraa inuu wataa mase wax laga reebayo oo laga istithnoonayo waa jiraan haa waa jiraan kuwa laga reebayaa waxay tahay xadiid ku jiro bukhaari iyo muslim oo xufaadii hore ay naqdiyeen hadduu jiro kuma jira kaas waxa qaraa-inta oo ay ku jiraan waxaa qaraa-intu ay la socoto ma ku jira makaasi kuma jiro maalan waxaa ka mid ah alimaamu daara qutni oo kale daara qutni axaadiid ayuu tatabucay ee saxiixeynka ku jirto oo markaa yacnii uu naqdi ku sameeyey cilal iyo wax ku sheegay alilzaamaat watatabuca la yidhaha kitaabkiisa wixii marka daara qutni ou naqdiyey ee yar ee bukhaari iyo muslim ku jiro iyagu kuma jiraan kuwa qaraa-inta ay dhinacyada ka hareereysay oo quwada ay qaraa-inta u samaysay kuma jiraan kuwaas dabcan waa saxiix iyaga laftooda laakiin cilmiga kuwa faa'iideynaya ma ka mid noqonayo leanna talaqigii culimada dhammaantood baa maqan kuwaas soo ma garanin ayb xufaadda markaa naqdiga sameeyeyna daara qutni keligii maaha waxaa ka mid ah abu mascuud addimashqi abu abu mascuud addimashqi saaxibu atraafi saxiixayn isaga laftiisa marka axaadiida u naqdiyey baa jiraan waxaa ka mid a sidoo kale abu mascuudda dabcan kitaabkiisu waa mafquud waxaa kaloo jiro abu caliyin aljayaani kitaab wuxuu leeyahy la yidhaha taqyiid lmuhmal waa maطbuuc saddex mujalad waayo taqyiid lmuhmalka axaadiid buu ku qoray duruqdeeda cilal ku cillo iyo wax lamida ay ku jiraan oo bukhaari iyo muslim ku sugan ayuu qoray marka raggaa a'imadee xufaadda wixii ay naqdiyeen waa laga bixina kuwaas cilmi nadari ah ma faa'iideynayaan waxaa kaloo laga saarayaa buu yidhi wabima lam yaqac itajaadubu bayna madluuleyhi haddii maalan saxiixeynka laga soo helo laba xadiid oo iyagu madluulkoodu iska hor imaanayo madluulkooda ayaa maalan iska hor imaanayo maxaa la dhahayaa marka kuwaas oo kale wixii marka madluulkoodu iska hor imaado haddii la rajixi karo midka raajixa cilmi nadari a waa faa'iideyna laakiin haddii la kala rajixi waayo ka waran haddii la kala rajixi waayo suuragal ma noqon karta labadooduba cilmi bay wada faa'iideynayaan waana iska hor imaanayaan suuragal ma ahan soo ma garani labadoodiina cilmi yaqiini a baa laga qaadanayaa midba midka kale ayuuna ka horjeedaa dalaaladiisu waana la rajixi waayey suuragal ma noqon karto wixii marka haddii la helo tarjiix loo waayo madluulkooduna iskhilaafsan yahay kuma jiraan maalan mararka qaar waxaad arkaysaa bukhaari waxaa ku jirto xadiidkii qisa xadiidkii ibni cabaas tazawaja rasuulu llahi sal ll ly slam maymuunata wahuwa muxrim nebiga maymuuna u guursada isagoo muxrim ah ee muslimna waxaa ku jira qofka muxrimkaa ma nikaaxsada mana nikaaxiyo maalan laba madluul oo iska hor imaanayo ayb haddii markaa aan la kala rajixin ama tarjiix kuwaas oo kale loo waayo labaduba cilmi bay wada keenayaan ma la dhahayo adu wixii sidaas oo kale ayb wuxuu yidhi marka wabimaa lam yaqac iyo wixii uunan dhicin atajaadubu atakaalufu iskhilaaf bayna madluuleyhi labadiisa labadooda madluul labada shay oo ay kala tusayaan mimaana ah kii waqaca ku dhacay filkitaabeyni labada kitaab waxa ku dhacay ah dhexdooda xaysu meel laa tarjiixa rajixitaan uunan jirin sababta loo rajixi sababta markaa kaal cilmi nadari oo u faa'iideyn waaye waa maxay listixaalati an yufiida mustaxiilnimada inuu faa-iideeyo almutanaaqidaani laba iska soo horjeedo alcilma bisidqihimaa cilmi labadoodaba yacnii inay run wada yihiin la jasmin karaa inay faa-iideeyaan mustaxiilnimadeeda min gayri tarjiixin rajaxaad la-aan liaxadihimaa midkood la rajaxo la-aanteed cala alaaqari laga rajaxo wamaa cadaa dalika kaagaa wixii ka soo haray falijmaacu ijmaacu xaasilun mid xasilay waayo calaa calaa tasliimi sixatihi sixadiisa markaa in la sallimo la nabadgeliyo fa in qiila haddii la yidhaahdo intaas marka waa taxriir ayaa la yidhaahdaa fa in qiila iyo jawaabaheeduna waa ishkaalaad iyo inuu ka jawaabo fa in qiila haddii la yidhaha inama tafaquu bukhaari iyo muslim inama tafaquu culimadu waxay isku waafaqeen calaa wujuubi alcamali bihi in lagu camal falo waxa labadaa kitaab bukhaari iyo muslim waxaa ku jira in lagu camal falaa waajiba bay isku waafaqeen laa calaa sixatihi waa saxiix maynan isku waafaqin haddii sidaa la yidhaahdo manacnaahu waa diideynaa buu yidhi ibnu xajar ishkaalkaasi ma isu dhiibayno waa ka jawaabeynaa yacnii ishkaalkaani sidiisa wuxuu ku dhisan yahay qaar baa waxay yidhaahdeen waxa talaqi lculamaa'i bilqabuul waxa ah waxay tahay ha lagu camal falo wixii bukhaari muslim ay wariyeen laakiin waa saxiix oo la jasminayo ma haynay dhehen annaga qabuulkaas warkaa waa diidaynaa buu yidhi wasanadulmanci diidmadeennuna waxay cuskan tahay annahum iyagu muttafiquuna calaa wujuudi alcamali waxay isku waafaqsan yihiin calaa wujuubi alcamali camalfal waajibnimadiisa bikulli maa shay dhammaantii in lagu camalfalo saxa ansaxay walow lam yukhrijhu ashayqaani bukhaari muslim bayaynanba soo saarin ishkaalkii marka wax kalau ku keenay wuxuu yidhi ee hadday tahay camalfal xadiid kastoo ansaxo ha lagu camalfalo waa waajib waa saasay culimadu wada qabaan oo hadduu abu daawuud wariyey iyo hadduu ibnu maajo wariyeyba marba hadduu ansaxo in lagu camal falaa waa waajib falam yabqa meeshaa marka ku baaqi noqon mayso lisaxiixayni saxiixaynka u baaqi noqon maayo fii haadaa kan dhexdiisa masiyatun wax daraja a marka haddii ay tahay waxa ay culimadu ku ijmaaceen in lagu camal falaa waajiba ee kuwa kaleba waa waajib muttafaqun calayhi marka muxuu la gaar yahay marka oo masiye ah walijmaacu ijmaacu xaasilun mid xasilay waay calaa ana lahumaa bukhaari iyo muslim inay leeyihiin masiyatan darajo fii maa na ay ku leeyihiin weliba kii dhexdiisa yarjicu u laabanayo ilaa nafsi sixati weliba masiyadooda waa wax sixada usoo laabanaya dhexdeeda kusoo noqonayo wa miman saraxa dadkii caddeeyey biifaadatihi faa'iideyntiisa inuu markaa yacni saaf cilmi faa-iideynaya nadari amaa kharajahu shaykhaani bukhaari muslim waxay soo saareen alcilma cilmi annadariya nadari ah inay inuu faa-iideynayo dadkii caddeeyey waxaa ka mid a alustaadu abu isxaaq alsfirayini alustaad abu isxaaq alisfirayini wa min aimati lxadiidina waxaa ka mid a abu cabdillaahi alxumaydiy xumeydi waa ninka aljamcu beyna saxiixeyn iska leh tabaad u qiimo badan waxa bukhaari iyo muslim riwaayaadka iskhilaafsan ama waxa nusakha qaarkood ka maqan iyo iyagaa waxya dadka loo ictimaado ku jiraa abu cabdillahi alxumaydi isaga marka wuxuu jamciyey axaadiidta bukhaari iyo muslim ayuu musanaf ku jamciyey wixii marka nusakha qaar riwaayaadka qaar ka maqan isagaa marka marjic camal u aho loogu laabtaa sida tuxfatul ashraafka oo kale ayb dadka qaarna waxay leeyihiin nin baa beri wuxuu yidhi aljamcu beyna saxiixeyn maxaa laga rabaa ee bukhaarina waa yaallaa muslimna waa yaallaa yacni axaadiid qoran unbaa layska qoraya maxaa faa-iidada tamarada maxay tahay ee wax nin dhanoo caalim oo imaama u fadhiistay laabudda adi unbaan garanina muhimmad waan leeyahay muhimmadiisana hadda ninkii akhristay shuraaxda xadiidka uu dareema ibnu xajar fatxulbaariga intee meelow u laabanaa aljamcu beyna saxiixeyn marka xadiid maalan laysku qabto bukhaari riwaayadan waa ku jirtaa kuma jirto hebel waa sheegay hebel ma sheegin ama riwaayada markaa la rabo in la nafiyo ama la ihbaatiyo meelaha laga ihbaatiyay ka mid tahay allihiis alla waayo marka ninkan wax iska naqdinaya war uma hayo dad marka libaaxyo ahoo marka afka la gelaya ma waaweyn oo afka la gelana waxaas marka qofka ardayga ma u roona naqdiga qaabkaas oo iska sadxiga ah oo a-imo waxay ka shaqeeyeen si sahla uun isaga naqdinaya ma fududa inuu isbara maaha waxaas marka wuxuu leeyahay yaa wa abulfadli bnu taahir ayaa ka mid a dadka marka cilmi nadari inuu keenayo tilmaamay ama caddeeyeen ayb wagayruhuma ay keyrkood wayuxtamalu waxaa suuragala an yuqaala in la yidhaahdo almasiyatu masiyada almadkuuratu ee la sheegay kownu axad axaadiidihimaa axaadiidtooda inay yihiin waaye asaxa saxiixi ishkaalkii hore isuu kama soo jawaabin waxaa la dhihi karaa marka masiyada dadkaa kale ishkaalka wato waxay dhihi karaan masiyada bukhaari iyo muslim xadiidkoodu uu dheeraanayo kuwa kale ee saxiixa ah waxay tahay iyaga axaadiidtooda asaxu saxiix kuwaas kalena saxiixaan u ogolnahay wax kastoo qofka adiga khasmigaaga uu dhihi kara inaad sheegto waa fiican tahay hal qariino ayaa marka intaas uga baxay hal qariino qariinadaana marka waxay tahay yani warkan tirada badan kii hore yuu ku ilowsiinin waxaan ka hadlaynay ama uu ku saabsanaa xadiidka aaxaadka cilmi nadari ah inuu faa-iideeyo haddii qaraa-in ay dhinacyada ka gasho qaraa-intii waxaa ka mid a kownu lxadiidi marwiyan fi saxiixayni halkaas qariinaan ka soo baxnay qariinada labaad marka wa minha almashhuuru weeyaan halkan ha joogaada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed